haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna sida ay dhegaystayaashaba nooga barteen waxaan u haynaa dhambaalladii ay noo soo dirsadeen iyo heesaha annagana aan ugu darno dhambaalka ugu horeeya nuuro waxa uu toddobaadka horta ma dhinacayga mase dhinacaaga intaanan boobinba casha dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya waa dhambaal gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray aabe cali nuur maxamed jimcaale hooyo xaliimo xaaji axmed ifraax cali maxamed cabdifataax cali maxamed hodan cali maxamed saciidah cali maxamed iyo cabdisalaan cali maxamed waxaa kaloo ku jira cabdirasaaq cali maxamed iyo fardowsah cusmaan nuur caasho maxamed casir madaxa laanta afka soomaaliga ee v o cabdiraxmaan yebarow ayaa dhambaalkan sidoo kale ku jira dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay hambaliyo u dirayaan maliyuun cabdinuur oo loo yaqaano maliyuun mas-uul iyo odageeda cabdiraxmaan faqdiid siigaale oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada dermen ee dalka norway wiilkaas waxaa loo baxshay baa la yidhi yonis cabdiraxmaan ducadana waa xaggiina baa layidhi wiilkan ku dhashay norway nuura u ducee
yonis waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ka dhigo walad saalix ah oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca caashe isla yonis yare waxaa u hambalaynaya dadka kale ah ubax cabdiraxmaan maxamuud iyo deeqa cabdiraxmaan maxamuud xatre xaaji cabdulqaadir iyo leyle maxamed maxamuud leyle fanax maamo madiine gaballe iyo cali axmed macalin cumar xaaji yabarow iyo cumar axmed cabdulcasiis sucaad axmed daahir iyo dad kale oo badan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan malyuun cali nuur oo loo yaqaano malyuun mas-uul iyo odageeda cabdiraxmaan faqdiid siigaale oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada derman ee dalka norway wiilkaasi waxaa loo bixiyey yonis cabdiraxmaan yonis waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa tahay anigan aamin ayaan leeyahay nuura waad u duceysay heesta ugu horeysa barnaamijka ee dhegeystayaasha aan u hayno heesta ugu horeysa waa heesta isha sacabka mari iyo fanaanada khatra daahir cige
marka khadar daahir cige ayaan intaasi ku dhaafaynaa iyo heesta isha sacabka maryay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan dhinacooda aadno tahaniyad aroos waxaa diraya baa layidhi marka ugu horeysa oona salaamayna daadihiyaasha barnaamijka v o a marka xiga baa layidhi hambaliyo lasoo koobi karin baa layidhi waxaan diraya dadka kale ah hooyo boolo cusuble cismaan aabe sheekh axmed fiidow iyo hooyo salaado cali aabe cali maxamuud guray iyo maxamed amiin cusuble iyo muumin xasan siyaadi iyo cali yuusuf maxamed cali koofur iyo kaamil sheekh axmed fiidow maryan sheekh axmed fiidow xaliimo cabdikariim baa layidhi iyo culimo cabdulle fiidow xasan cali fiidow iyo dhammaan asxaab kale oon lasoo koobi karin baa layidhi oo meelo kala duwan jooga waxay hambalyo u dirayaan lamaanaha kale ah baa layidhi bashiir sheekh axmed fiidow iyo marwadiisa shukri cali maxamuud oo rooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd soddonkii bisha oktoobar eena dhaaftay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii kala helaa ubad khayr qaba aamin aamin ayaan ana u raaciyey dhambaal dhalasho ayaan hayaa waxaana dirayaa dadka kale ah hooyo khatare aadan axmed rayid iyo caruurteeda iyo hooyo zaynab yuusuf xawaadle iyo reer xasan daahir oo idil waxaa kaloo ku jira abti cabdulaahi aadan axmed rayid oo ku magac dheer ambasador cabdulaahi congo abti axmed aadan rayid iyo marwadiisa habaryeer sahro faarax iyo caruurtooda habaryeer faadume aadan axmed rayid iyo caruurtooda iyo caruurteeda xaaji abukar mubaarak cabdulaahi iyo marwadiisa ayaan hoodo cilmi raage iyo caruurtooda maxamed cilmi raage iyo marwadiisa iyo caruurtooda baa layiri ifraax cilmi raage iyo caruurteeda cabdirashiid cilmi raage iyo xaaskiisa nimca caali booste iyo caruurtooda munuc cilmi raage iyo caruurteeda iyo suleeqo cilmi raage iyo caruurteeda iyo dad kale oo aada u fara badan ayaa waxa ay hambalyo iyo bogaadinba ay hawada u marinayaan filson cilmi raage iyo doctor mustaf xasan daahir oo taariikhdu markii ay ahayd soddonka bishii aanu kasoo gudubnay octoobar kuna beegneed maalin jimco ah uu wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaas oo loo bixiyey mubaarak xasan daahir waxaan leenahay mubaarak ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan jallaacan caashahay maxaa noo xiga waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta halkudhageedu yahay rogrogasho iyo codka fanaanada maryan mursal ciise
wada hesheen heesta rogrogasho iyo fanaanada maryan mursal ciise halkaad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa tahay dhinaca dhambaalada haddaan jalleecno dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a waad salaaman tihiin magacayga wuxuu yidhi waa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yidhi magaalada baydhabo janna ee xarunta gobolka baay halkan waxaan halkaana hambalyo dhalasho ah uga dirayaaba uu yidhi eedo waxaan halkan hambalyo dhalasho ah uga dirayaa buu yidhi eedo asma macalin yuusuf iyo seegeeda adeer xasan cusmaan yarow ay gabar igu dhalatay magaalada qaahira ee gobolka waxay yidhahdeen waa degaanka qaahira ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd labaiy labaatankii oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatanka dadka hambalyada dirayana waxay kala yihiin buu yidhi cabdishakuur xasan cusmaan maryan xasan cusmaan maxamuud xasan cusmaan iyo zuwayda xasan cusmaan iyo mujaaladiin xasan cusmaan aabe maxamed macalin yuusuf adeer xikam macalin yuusuf iyo adeer sadaar macalin yuusuf iyo adeer muhaab macalin yuusuf adeer cabdinaasir macalin yuusuf iyo adeer hilaal macalin yuusuf iyo caluwa macalin yuusuf iyo zakiya macalin yuusuf iyo jaaliye macalin yuusuf iyo maa-ide macalin yuusuf iyo hooyo aamino abshir cabdi iyo aamine xasan cusmaan dhammaantood waxay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhigo midii soo weynaata ee lagu nasto dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhammaalka xigana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah ayeeyo maxubo salaad iyo awoowe khaliif yuusuf falastiin khaliif yuusuf iyo cayne khaliif yuusuf maxamed khaliif yuusuf daahir khaliif yuusuf iyo axmed khaliif yuusuf xabiibe khaliif yuusuf luul khaliif yuusuf iyo farxiya khaliif yuusuf warsame khaliif yuusuf anas khaliif yuusuf iyo nuuro khaliif yuusuf dhammaan reer khaliif yuusuf waxay hambalyo dhalasho farxad leh ay hawada u marinayaan cadaawo khaliif yuusuf iyo marwadiisa caashe axmed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi oo loo bixiyey anfac ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay anfac ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa dhinacii heesaha maan aadnaa nuuro mise dhambaal kalan soo qabtaa dhinacii heesaha ayaan kaga nasan doonaa caasha waana heestii saddexaad dabcan adigaan kuu daaya waa tahay waxaan soo qabanayaa heesta alkudhageedu yahay dabaylaha waxaa ku dhuuqaynaya labada fanaan deeqa axmed iyo cabdinuur jaas
daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa rugiyo ubax ban sidaa dushadan saarayaa iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan deeq iyo darajan haya dushadan saaraya
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dabaylaha waa fanaaniinta cabdinuur jaas iyo deeqa axmed halka aad ka dhegeysanayseena waa voice of america washington gabagabadiina waa soo gaarnay caasha ee dhambaalka xiga dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray suleymaan xasan baruke iyo nuurto daahir ibraahim iyo diinaaya xasan baruke iyo khaalid xasan burke iyo aabe xasan burke waa dhammaan ilmo xasan baroke waxaa ku jira xasila maxamuud a ku jira daa-uud cali xasan iyo caluwa cabdulaahi aadan iyo cabdishakuur xasan baruke iyo ciidaruus cabdulqaadir aadam iyo xafsa khaalid xasan baruke iyo daa'ifa cabdulmajiid cabdulaahi iyo maxamuud ayuub isaaqi iyo ayaad aadan cali iyo cabdicasiis mustaf tubey iyo cabdiraxmaan mustaf waxau ku magac dheeryahaa faransiiska oo dhammaantood dadkaas iyagoo isku duuban waxay tahniyad dhalasho halkan uga dirayaan cabdikariim xasan baruke iyo tunis cali xasan oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka awjabe baa layidhi waxaan leenahay allaha ka dhigo midkii anfaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa baa layidhi annagu waxaan leenahay aamiin dhambaalka ugu dambeeyana caasho waxa uu naga soo gaaray hoodo ciise maxamed iyo suleeqa aadan cali nimcaan jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan shiine maxamed muuse maxamed iyo ibraahim ciise maxamed cabdiraxiin axmed maxamed iyo maxamed cali caalim waxaa kaloo ku jira sacad maxamed daahir dhammaan reer maxamed daahir waxa ay tahaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan ibraahim yuusuf cawil iyo hinde maxamuud oo uu wiil ugu dhashay degmada ballidhiig ee gobolka togdheer waxaanu waxaana uu dhashay koodii bisha november waxaa wiilkaasi loo bixiyey magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka iyo heestii aan dhegaystayaasha uga tegi jirnay dhinacaaga tanna aan usoo riix nuur heestaan kusoo xiri doona caasho waa heesta heesta goofaartankii xalay waxaana ay ka mid tahay heesaha cajiibka ah ee uu ku luuqeeyo fanaanka cabdisalaad berdelash iyada ayaana kusoo xireynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan inta aan barnaamijka mid lamid ahaan dib dambe hawada ugu kulmi doono toddobaadka dambe hadduu rabi raalli ka noqdo waa nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
anuun gacanta kugu dhegeen kolniiguma furfuray arrimahan iswada galay untimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen kolniiguma furfuray mago jacaylkuyo gabluu iga cayaare magoo jacaylkuyo gabluu iga cayaare gufaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa ka waayay garabkayga ilma goboomaa iga tidhi gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa ka waayay garabkayga ilma goboomaa iga tidhi gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydeen gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydeen cadceedo igubtay geed kama hadhsanay cadceedo igubtay geed kama hadhsanay gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tidhi gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tidhi jacaylkaama guuro uga kuma tiriyo gabow kuguma daayo abal kuma gelay jacaylkaama guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abal kuma gelay go'ashada jalleecada indhaha ku geliye go'ashada jalleecada indhaha ku geliye bufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa gobo ma iga tidhi gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilmaa gobo ma iga tidhi wada galay timahan la wada xidhay anun gacanta kugu dhegeen goliguma furfuray arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anun gacanta kugu dhegeen goliguma furfuray Mago'o, jacaylkuyo mago'o, jacaylkuyo gablo iga xayaare mago'o, jacaylkuyo gablo iga xayaare kufaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa ka waayay garabkayga ilma goboma iga tidhi kufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma gubumayga tiri la wada xidhay anun gacanta kugu dhegeen kolliuma furfuray arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anun gacanta kugu dhegeen kolliuma furfuray mago'o jacaylkuyo gablo iga cayaare mago'o jacaylkuyo gablo iga cayaare kufaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tidhi kufaartankii xalay kan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tidhi gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoyde gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoyde cadcedda igubtay geedkama hadhsanay cadcedda igubtay geedkama hadhsanay kufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tidhi kufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garab garabkayga ilma gobooba iga tiri jacaylkaama guuro uga kuma tiriyo gabow kuguma daayo abal kuma dilay jacaylkaama guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abal kuma dilay Boqoshadaa. Shut up.